بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya shaarixii sheekh maxamed saalex almuthaymiin xadiidkii lix iyo tobanaad aan ku jirnay waxaan soo gaarnay faa'iidooyinka xadiidka laga qaadanayo shiikhu wuxuu yidhi faa'iidada koowaad dadaalkii ay saxaabadu ku dadaali jireen allaha ka raalli noqdee waxa wax anfacaya maxaa u daliila waa hadalkii uu yidhi ninku awsini uu rasuulka alla sal l slm ku yidhi ii dardaaran saxaabaduna allaha ka raalli noqdee haddii ay xaqa bartaan oy ogaal u yeeshaan kuma joogsadaan ogaalkaas keliya oo kuma kaaftoomaan ee waxay raaciyaan camalfal wixii ay maqleen oy ogaadeen inay ku camal falaan ayay ku daraan shiikhu wuxuu leeyahay wax badan oo dadkii ka mid a maanta waxbay ku weydiinayaan waxay ku leeyihin waxaas xukunkoodu waa maxay maxalaalba maxaaraamba wixii baad u sheegaysaa way ogaanayaan buu leeyahy marka cilmigii u yeelanayaan laakiin ku camal fali maayaan camal falkii yaa dadkii ka maqan buu ku leeyahy badankood zamankan hadda la joogo sheikhu hadda arrintaa kulley waa wuxuu tijaabiyey oo aad baa wax loo weydiin jiray ama si rasmi ah loo weydiiyo oo idaacado iyo meelo kale iyo muxaadarooyin dhigaa iyo duruusu akrinaa iyo hala weydiiyo ama fursad yaroo kastoo laga helaba shiikha waxbaa la weydiin jiray shiikhu marka wuxuu leeyahay laakiin saxaabadu haddii ay wax weydiiyaan oo ay ogaadaan wixii ay u baahnaayeen iyo wixii wax lagu daaweynayey way ku camal falaan ee kuma kaaftoomaan ogaal keliya anu masaladaas waan aqaanaa keliya kuma kaaftoomaan faa'iida labaad waxay tahay in qofka lala hadlaayo lagula hadlo hadba xaaladiisu wax ay keensanayso arrinkaasuna waa qaacido muhim ah buu leeyahay shiikhu haddii marka sidaa aan qarirno oo aan sugno naguma soo aroorayuu leeyahay ishkaalkan soo socda iyo su-aasha dadka qaarkood soo aroorin karaan oo maxay taha marka ishkaalkaas la keeni karaa waa in la yidhaahdaa rasuulku sal alla ly slam muxuu ninkan ugala dardaarmi waayey taqwada alle oo alle ka cabsi uu dhihi waay sida alle uu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah waxaan u dardaarannay dadkii ahlu kitaabka ahaa oo adinka idinka horreeyey iyo adinkaba muslimiinta baa lala hadlaa ma og tahay an ittaqu allah allah ka cabsada oo alle amarkiisa qaata oo wuxuu dadka ka reebana ka jooga haddii marka su-aashaa la soo arooriyo iyo ishkaalka jawaabtu waxay tahay shiikhu wuxuu leeyahay qof walba waxaa lagula hadlaa waxa xaalkiisa uu keensanaayo oo munaasabka u ah waxaad mooddaa buu leeyahay in rasuulku sala allahu alay wasalama uu ogaaday ninkani inuu yahay nin dhaqso carooda oo carab badan markaasuu wuxuu u dardaarmay wixii markaa isaga anfacaayey oo si gaara u anfacaayey oo wuxuu yidhi ha caroonin carada iska ilaali tusaale kale haddaan keennuu leeyahy shiikhu nin baa kuu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ii dardaaran adiguna waad garanaysaa ninkani inuu dad xun la socdo dadaan wanaagsanayn yuu saaxiiballayah waxaa marka ansaxiisa buu leeyahay inaad ku tiraahdo warniyo waxaan kugu dardaarmayaa inaadan dadka xuxun la soconin maxaa marka dardaarankaas gaarka asaga hadda aad u siisay dardaarankaa gaarka ah maxaad u siisay oo aad u leedahay dadka xun ha la soconin sababtoo ah maqaamkii baa arrinkaa keensanayo isagii baad ku ogtahay ceebtaas waa wax isaga gaar u ah marka alla ka baq oo guud oo si guud loo yidhaahdo alla ka baq oo si guud loo yidhaahdaa markaan isaga munaasab uma ah maxaa munaasab u ah in looga digo dadkaa xuxun ee uu la socdo oo diinkiisa ka qarribaaya hadduu la socdo in almuqaarina bilmuqaarani yaqtadii waa tiahay in qofku qofka kalula socdo waa uu ku daydaa tusaale kalu marka keena shiikhu wuxuu leeyay nin kale yaa ku yimid oo wuxuu ku yidhi ii dardaaran adiguna waxaad garanaysaa ninkanu inaanu ahalkiisa si fiican ula dhaqmin oo dhaqan xumay aad ku taqaanaa uusan ahalkiisa si fiican ula dhaqmin markaasa waxaad ku leedahay dardaaran buu ku weydiistay ma ogtahay war ahalkaada si fiican ula dhaqan oo dhaqankaaga hagaaji marka qaacidadan aan sheegnay waxaa ku tusinayaa jawaabtii rasuulka sala alla ly slam qaacidadu marka waa maxay in qofkii loogu dardaarmo oo lagu baraarujiyo wixii xaaladiisu ay keensanaysay si gaara u keensanaysay ma ahan ee meeshii ugu sarreysay baan maaragtay kala dardaarmayaa inaad tiraahdo maaha sababtoo ah wixii ugu sarreeyo lagala dardaarmi lahaa waxaan hadda la sheegay hadda ma ah oo ahalkaada ismacula dhaqan iyo dadka xuxun iska ilaaliyo hala soconin iyo ma ahan maaragtay meesha ugu sarreysa laakiin isaga u baahan hadda tan buu u baahan yahay middan darajadan hooseysuu hadda u baahan yahay marka tii munaasibka u ahayd baad maaragta u sheegaysaa faa'iidada saddexaad ee xadiidka lagala baxayaa waxay tahay iska reebid la iska reebaayo haradi iyo xanaaqi waxaana u daliila hadalkii rasuulku sala alla ly slam uu yidhi laa taqdab uu ku yidhi ha caroonin maxaa yeelay carada waxaa ka dhasha xumaanyaalo fara badan oo waaweyn haddii qofku uu caradaa fuliyo badanaa buu leeyahay shiikhu qof carooday oo xaaskiisii furay markuu furo kadib yuu kuu imaanaa uu su-aal ku weydiina saasaa iga dhacday saasaa igu dhacday waxaasuu ku leeyahay badanaa buu leeyahay shiikhu qof carooday oo yidhi wallaahi laa ukallimu fulaanan allan ku dhaartaye hebel la hadli maayo weligiiba hadal waa ka joojinaa ninkaas markaasuu shallaayayaa oo wuxuu arkayaa inuu arrin xun ku dhaartay oo qofka uu gooyo uu leeyahy kula hadli maayo aanay munaasab ahayn inuu saa ula dhaqmo marka wuu shallaynayaa markaasuu kuu imaana markaa su-aal ku weydiina u leeyahy saas saasaa iga dhacday maxaan sameeyaa waan dhaartay haddii qof yidhaahduu leeyahay shiikhu wixii qofka carada ka keeni lahaa oo sabab ugu noqon lahaa inuu caroodo haddii meesha ay yimaadaan oo qofkii uu caroodo muxuu samaynayaa jawaabtu waxay tahay waxaan leenaha buu yidhi shiikhu dawaa jirta wax caradaas iyo xanaaqaas badan lagu daweeyo yaa jira buu ku leeyahay oo midna wax lagu hadlo ay tahay midna wax la sameeyo ay tahay marka dawada xagga hadalkaa wax lagu hadlo ah oo xanaaqi badnaa daaweynaya shiikhu wuxuu leeyahay haddii qofku uu cara fara badan dareemo ha yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim alla ayaa waxaan ka magangelayaa shaydaankii naxariista alla laga fogeeyey maxaa yeelay rasuulku sal ly slam nin buu arkay aada u xanaaqay markaasuu wuxuu yidhi innii aclamu kalimatan low qaalahaa la dahaba canhu maa yajid anugu waxaan garanayaa buu yidhi kelimad hadduu ku dhawaaqo waxan uu dareemaayo ee carada ah ay ka tegi lahaayeen low qaala acuudu billaahi min ashaytaani arajiim hadduu sidaa ku dhawaaqo xanaaqan uu dareemaayo waa uu ka tegi lahaa buu leeyay rasuulku sal ly slam taasi marka waa dawo lagu daweeyo xanaaqas badan iyo caradaas oo wax lagu hadlo ah acuudu billahi min ashaytaan arajiim baa kugu filan wa ama adawaa alficliy buu leeyay shiikhu marka yani dawada xagga ficilka oo wax la samaynayo ah oo lagu daweeyo xanaaqa badan wuxuu ku leeyahay hadduu taagnaa ha fadhiisto haddii uu fadhiyeyna dhinac dhinaca ha u jiifto maxaa yeelay isbeddelkaa uu samaynayo xaaladiisaas muuqata ay isbeddelayso waxay sabab u noqonaysaa oo keenaysaa xaaladiisii guduhuna in wax iska beddelaan oo dareenkii gudaha uu ka dareemayana wax iska beddelaan taasi hadday wax tari weyso oo fadhigii iyo jiifkiiba wax u tari waayaan haweese qaato haweese qaad dhammaystiran haweese qaato sababta haweese qaadka uu ku mashquulaayo yaa wuxuu halmaan siinayaa xanaaqii faraha badnaa sidoo kalena haweese qaadku wuxuu demiyaa kulaylkii xanaaqa su-aal buu isweydiiyey marka shiikhu wuxuu yidhi ma intaasuu ku kaaftoomayaa qofku labadaas dawee midna wax lagu hadlo ay tahay midna wax la sameeyo ay tahay miyuu ku kaaftoomayaa jawaabtu waxay taha buu yidhi shiikhu laasim ma aha qasabna ma aha inuu ku kaaftoomo dawooyinkaas ee waxaan leenaha buu yidhi shiikhu war haddaad caarooto oo xanaaqu kaa bato meeshii aad joogtay kaba tagba meesha dhanba ka tag dad badan waxay sameeyaan sidaas waxaan sheegnay oo meesha ay joogeen bay ka tagaan haddii uu caroodo gurigii buu ka baxaa qofkii si aanay u dhicin wixii uu necbaa oo caradaasi aanay uga keenin wax hadhow uu ka shallaayo faa'iidada afaraad ee xadiidka lagala baxaya waxay tahay in diinka islaamku uu dadkii ka reebayo akhlaaqda teeda xun maxaa u daliila waa isla hadalkii rasuulku sal sl uu yidhi laa taqdab ha caroonin xanaaqa faraha badani wax fiican ma ahan akhlaaqda wanaagsanna ka mid ma aha marka in la iska reebo akhlaaqdii xuxumayd waxay keensanaysaa isfarid la isfaraayo akhlaaqdii wanaagsanayd shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaad naftaada bartaa oo aad ku laylidaa dulqaadka waxa la yidhaahdo iyo inaadan caroonin waxaa dhici jirta buu leeyahay shiikhu in nin reer baadiyaahi uu u yimaado rasuulka sala alla alay slam isagoo wax doonaaya si wanaagsan marka wax u dooni maayo ee muxuu samaynayaa go-i rasuulka sala alla alay slama wuu huwanaa yuu soo jiidayaa markaasaa go-i wuxuu saameyn ku yeelanayaa luquntii rasuulka sala allahu alay salam taasi marka markay dhacdo oo ninkan acraabiya waxa uu sameeyo rasuulku mintuu xanaaqoy uu u gacan qaadi jiray kaas acraabiga ah maya dhinaciisu intuu soo fiiriyo uu qosli jiray rasuulku sal ly slam qosol buu ugu bedeli jiray xadiidku marka waa xadiid dheer shiikhu waa uu soo gaabiyey haddii aan xadiidka sheegno anas baa wariyey wuxuu leeyahay kuntu amshi maca rasuuli illaahi sala alla alay slam wa calayhi burdun najraaniyun haliidu alxaashiya anas waxaa laga wariyey wuxuu yidhi kuntu amshi maca rasuulillaahi sala alla ly slam rasuulka ale sal ly slama yaan la soconayay buu leeyahy wa calayhi burdun najraaniyun haliidu alxaashiya wuxuuna huwanaa go meesha najraan la yidhaha lagu sameeyay najraantu waa waa maaragtay dhulkan hadda sacuudiga koonfurtiisa ku yaalla gobol dhan baa najraan la yidhaahdaa magaalana waa la yidhaahdaa marka tarafkiisa iyo maaragtay geeskiisuna waa uu adkaa buu leeyahay oo macnaha dhina meeshaas maarata ay dhici karta in laga soo jiido ma jilacsanayn nin araabi baa ka daba yimid buu leeyahay waxaad mooddaa horeba wuxuu soo weydiistay rasuulka sal alla ly slam wuu mashquulay waxaa dhici karta marka inuu guriga maaragtay soo gaaray rasuulka sal ly slam markaasuu isleeyahay maaragtay yuusan maaragtay kaa tegin rasuulka sal slam fajabadahu biridaa'ihi jabdatan shadiidatan markaasuu go-iyu kusoo jiiday rasuulka sal slam rasulka sl waa hogsanaa go-i buu dhinaca ka qabta markaasuu kusoo jiiday waa sidii wax maaragtay qof la cijinayo kaluu ka dhigay xataa nadartu ilaa safxati caatiqi rasuuli llahi sal ly slam qad aharat biha xaashiyatu lburdi min shiddati jabdatihi ana saasuu leeyahay ilaa aan ka arkay buu leeyahay luquntii rasuulka sal alla alay slam yani dhinacii rasuulka sal slam luqunta luqunta laba dhinac bay leedaha ma ogta oo darafkii go-u uu saameeyey jiiditaankii xoogga lahaa ee acraabigu uu jiiday dartii suma qaala wuxuu yidhi marka acraabigii yaa muxamed muxamedow yaa rasuulallah dhihmaa waa iska dhaqankii acraabta ma og tahay wuxuu leeyahay mur lii min maali illaahi aladii cindak waxaad ii amartaa buu leeyahay in wax layga siiyo xoolihii alle ee aad adigu haysay ile rasuulka sal slam xoolaha qaybinaya ma ogta wixii muslimku ay soo helaan failtafata ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alai slam waa uu soo milicsaday oo dhinaciisuu soo fiiriyey suma daxika kadibna wuu qoslay rasuulka sal ly slam suma amara lahu bicataa markaasuu yidhi war waxaa la siiyo marka xadiidka waxaa ku jira dulqaadkii rasuulka sal lla ly slam uu lahaa caddayn la caddaynaayo iyo dhibka la dhibaayo sabarkii uu ku sabri jiray rasuulku sal ly slam nafsadiisaa dhib loo geysanayaa xool ahaan baa loo dhibaaya wuxuu marka rasuulku sal ly slam iska cafin jiray oo xadiidka laga qaadanayaa ad adaygii dadka noocaasoo kale ah ee uu markaa jeclaa rasuulku sal ly slam inuu islaamkii usoo jiido oo usoo dumo islaamkii culimmadu marka waxay leeyihin xadiidka sharxay sidoo kale wuxuu u sameynaya rasuulku sal ly slam sidaa in dadkii madaxda ahaa ee asaga ka dambeeyey ay akhlaaqdaas wanaagsan uga daydaan oo ah dadka noocaasoo kalea in la yska cafiyo oo laga indhalaabto oo xumaantii ay sameeyeen wanaag lagu bedelo taasayna dadku u baahan yihiin in qofkii daro sameeya joog waa la dhihi karaa waanaba la ciqaabi karaa laakiin haddana in looga dayduu rasuulku rabi sala alla alay slama ee akhlaaqdaas wanaagsan oo dadkii madaxda ahaa ay dadkii maaragtay noocaas oo kale ahaa ay u dhibriyaan oo aysan cadaabin qaar baa maaragtay yiraahda qofkaasi waa xujoobay hala dilo oo kale ama hala xiro iyay leeyihin ama uun dhib ha loo geysto suu maaragtay sidaa iila hadli karaa suu hadalkaa maarata qallafsan igula hadli karaa marka taasi munaasab maaha waa dadki madaxda waa inay rasuulka sal slam uga daydaan dulqaadkaas iyo in xumaantii lagu bedelo wanaag sheikhu marka wuxuu leeyahay waxaas uu sameeyey acraabigu ee ah inuu go-i kusoo jiiday rasuulka sal lla ly slama ilaa raadkii arrinkaas lagaga arko maaragtay luquntii rasuulka sal lla ly slama haddii qof uu qof kale ku sameeyo waxa ugu yaree uu samayn lahaa qofkaas waxaa lagu sameeyey waa inuu u caroodo yacni haddaanuba maaragtay u gacan qaadin waa un cara ka dhici lahayd meesha wuu xanaaqi lahaa qofku shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaad ku dadaashaa dulqaadka intaba suurtagal ay ta si qalbigaadu u raaxaysto oo qalbigaadu kuugu deganaado oo walwalkay warbahaarka aada uga baxdo oo aada uga fogaato cudurrada ka dhasha xanaaqaas fara badan iyo isbeddelkaa qofka ku dhaca marka qaarkood cuduran qofka maaragtay hayn jirin baa ku dhacaya marka qaarkood isbeddel weyn markuu ku dhaco ama dareen weyn uu galo waxaa dhib ah ee xagga nafta qofka gaara marka qaarkood waxay u keenaan jirooyin iyo amraad caadi ah marka amraadda ka dhalan karta caradaas oo kale waxaa ka mid ah haddii dulqaad qofkii laga waayo in waxaan sokorta la yidhaha ay ku dhacdo dhiig sonkor ama kaadi sokorow ama kaadi macaan iyo waxaan dakdiga la yidhaahdo oo maaragtay iyadana ay yidhaahdaan dhiikar soomaalida dhiikar ay yidhaahdaan iyo wixii shabaha cudurro noocaas oo kalea qofka ku dhici karuu leeyahay marka waxyaabaha yani bacda fadlillaahi yani cuduradaas ka ilaalin kara waxaa ka mid a dulqaadkaas iyo sabarkaas inuu dad kula dhaqmo marka cudurrada noocaas oo kale shiikhu wuxuu leeyahay bacda fadlillaahi waxaa looga badbaadaa qofku inuu isdejiyo oo dulqaadka caado ka dhigto iyo inuu xanaaqa badan iyo iska ilaaliyo wallahu lmustacaan buu leeyahy sheikhu alla la kaalmaystaa wabillahi towfiiq